farxad weyn bay noo tahay inaan maanta kusoo laabano caasimada puntland ee magaalada garoowe sida madaxweyne kuxeen ku sheegayna annagoo muddo ka maqnayn caasimadda bil kudhaw ku dhowaad ah waxaanu ku maqnayn shirar runtii muhiim ah oo aanu u aadnay shirkii madasha watashiga soomaaliyeed ee ka dhacaya xamar iyo kismaayo iyo booqasho aan ku tagnay gobolka bari magaalada boosaaso gaar ahaan oo aanu ka wadnay mashaariic horumarineed ee dalka ayrboorradii iyo dekedihii mashaariicdaas furitaankoodii iyo abaabulkoodii ayaanu meesha u tagnay iyo inaanu booqasho dee rasmiga ku tagno dalka intiisa kale oo mararka qaarkood lasoo booqdo oo la tago oo laga warqabo howlaha baaxadda ee ka socda dhulkaas safarka yagii waan ka waramay runtii guul buu noogu soo dhammaaday guushaan ka hadlayaa waxaa weeye annagu mar walba waxaan matalaynay shacbiga puntland matalada shacbigana ku tagnay ayaanu kusoo laabanay waxayna fareen baanu geynay wixii ka soo baxay kumaana qancin waana taladana waxaan ku soo celinay dadka reer puntland haddana waxaan u fadhinaa insha allahu inaanu dib isugu laaban annaga iyo golayaashaeeda kala duwan ee dowladda iyo shacbiga iyo ururada bulshada iyo siyaasiyiintu inaanu tashi ka yeelano waxaanu ka yeelano soomaaliya iyo waxaanu la qaybsanayno iyo meesha laga aadayo meesha hadda la joogo waa tale ina wadataa dhammaantiin weeye tale aniga igu gooniya maaha waa tashigaasu waa noo bilaaban doonaa mar dhowna waxaan rajeynaynaa in wufuud caalamihi oo tiro badan ay timaado puntland iyagoo ka hadlaya rabana inay ogaadaan dareenka shacbiga puntland iyo dowladdiisa aanu rabnana inaanu si dhaba ugu gudbino dadka puntland waxa ay rabaan dowladnimada nooca ay jecel yihiin wanaagga ay soomaalida la rabaan iyo waxaan rabnaa inaysan ahayn wax gooniya iyo wax dheeraada aysan tahay dowladnimo wanaagsan oo hagaagsan oo puntlandna anfacda soomaaliyana anfacda ay waxaanu u soconnaa wax gaara ma raadinayno dan gaar oo aan leenahay ma jirtee wanaag soomaaliyeed horumar soomaaliyeed iyo dowladnimo wax haddaa la haysta ka wanaagsan ugana mustaqbal fiican soomaaliya way waxaan raadinaynaa waan rajeynaa in nala gartaan insha allahu anoo fursaddan ka faaidaysanaya sidoo kale waxaan rabaa inaan shacbiga puntland ugu baaqo wadanka waxaa ka socda horumar iyo isbedel xawli leh ayaa ka socda waxaan rabnaa isbedelkaasi inaan la shaashayn oo awrkiraalayaal meelo kale laga soo ijaartay aysan caqabad ku noqonin oo aysan nabadgelyada wax u dhiminin dowladda puntland waxaa ka go-an inay dadki qofkii shido la yimaada puntland inay gacan bir iska qabanayso oo ay amnigeeda aysan cidna gorgortan kala gelaynin taa inaan u sheegaan rabaa shacbiga puntlandna shacbi nabad jecel weeye horumar jecel weeye wanaag jecel weeye marka shakhsiyaad damac siyaasadeed ku jiro amase meelo kale laga soo ijaartay inay dhib wadanka u geystaan raalli ka noqon mayno dee ilaha yiraahdo intaasaa raba inaan u sheego aada iyo aad baad umahadsantihiin waana ku faraxsanahay in caasimadii maanta aan kusoo laabtay waxaan rabaa sidoo kale inaan aada ugu mahadnaqo shacbiga nugaal gaar ahaan magaalada garoowe soo dhoweyntii qiimaha lahayd runtii ay maantana soo dhoweeyeen aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa madaxda gobolka iyo degmada iyo shacbiga reer garooweba soo dhoweyntii aada ku qiimaha badnayd aada iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa aad baad umahadsantihiin